kaloose ay cutubka afraad sayidadow addoommadiinna siiya waxaa xaqa ah oo u qalma idinkoo garanaya inaad jannada sayid ku leedihiin haddaba baryada ku sii adkaada idinkoo ku soo jeeda oo mahadnaqaya oo weliba annagana noo soo duceeya in ilaa noo furo albaabka hadalka si aanu uga hadalno qarsoodiga masiixa kaas oo aan u xidhnahay inaan u muujiyo sida igu waajibka inaan uga hadlo kuwa diradda jooga xaggooda xigmad ku socda oo wakhtigaa ka faa'iidaysta mar kasta hadalkiinnu nimco alaado isagoo cusbo lagu daray inaad ogaataan sida idinku waajibkaa inaad mid kasta ugu jawaabtaan axwaalkayga oo dhan waxaa idiin sheegi doona walaalkeed tukhiyos oo gacaliye iyo midiidin aamina oo addoon ilaa xagga rabbiga isagaan idinku soo diray sababtan daraaddeed inaad ogaataan axwaalkayga iyo inuu qalbiyadiinna dhiirigeliyo oo weliba waxaan isaga la soo diray walaalkeen onesimos kaas oo ah mid aamina iyo gacaliyo oo idinka mida iyagu waxay idinka warrami doonaan waxa meeshan ka dhacay oo dhan waxa ay soo salaamayaa aristarkhos oo ila xidhan iyo markos oo barnabas abti u yahay kaas oo wax isaga ku saabsan laydinku amray hadduu idin yimaado aqbala weliba waxaa idinsoo salaamaya ciise oo la yidhaahdo yustus kuwaas oo ka mid ah kuwa gudan ayaa ah kuwa keliya ee iila shaqeeya boqortooyada ilaah iyagoo ii noqday kuwo idhiirigeliyey waxaa kaloo idinsoo salaamayaa ebafars oo idinka mida oo ah addoonkii ciise masiix kol kastaba baryadiisa ayuu idinku soo dadaalaa inaad istaagtaan idinkoo kaamila oo aad u huba doonista ilaah oo dhan waxaan ugu markhaati furayaa inuu u hawshoodo idinka aawadin iyo kuwa lawdikiya jooga iyo kuwa hierbolis jooga aawadood waxaa idinsoo salaamaya luukas oo ah gacaliyaha dhakhtarka iyo deemaas walaalaha lawdikiya jooga iyo nunfas iyo kiniisadda gurigiisa ku jirta nagu salaama warqaddan markii laydinka dhex aqriyo haddana ha laga dhex aqriyo kiniisadda reer lawdikiya oo idinkuna akhrista warqadda aad lawdikiya ka heli doontaan oo akhribos waxaad ku tidhaahdaan adeegiddii xagga rabbiga oo aad heshay ku dalaal inaad dhammaysid anigoo bawlasa ayaa salaantan gacantayda ku qoraya xasuusta xidhnaantayda nimco ha ydinla jirto